fuquuqidda iyo takooridda qabiilada laga tirada badan yahay iyo saameynta ay nabadgelyadu ku leedahay fuquuqidda ama takooriddu waxa ay abuurtaa xaalad amni xumo waxayna muujisaa xeer aan waafaqsanayn dhaqanka soomaalida si aanu u yareyno takoorka waxaannu u baahannahay in aanu garanno in aan nahay dad isku dal ah dhaqan aan wadaagno iyo in aan meel iska dhigno qabiilka ogsoonow muwaadin inaan nahay dad isku dad iyo dal ah